allaha u naxariistay abwaan sugaal cabdulla cumar oo ka mid ahaa bahda hal abuurka soomaaliyeed islamarkaana muddo la shaqaynaya kooxda fanaaniinta ah ee ka tirsan ciidamada booliiska ayaa shalay ka mid noqday dadkii ku geeriyooday qaraxii ismidaaminta ahaa ee ka dhacay degmada xamar jajab ee gobolka banaadir abwaanka ayaa waxa uu ahaa shakhsi si weyn loo yaqaanay islamarkaana suugaantiisu ay soomaalida si weyn ula soco jirtay waxa uu ahaa nin jilaa ah islamarkaana ereyada curiya sidoo kalena laxanada iyo naaxiyadda abuura abwaan xirsi dhuux oo ah gudoomiyaha golaha abwaanada soomaaliyeed ayaa v o a uga waramay shakhsiyaddii abwaan sugaal iyo weliba waxyaabaha uu sida gaarkaa uga yaqaanay ilaahay waa inaa ilayhi raajicuun marka koowaad horta waxaan uga tacsiyeynayaa awlaaddiisa ehelkiisii qaraabadiisii iyo dhammaan suugaanayda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed ee dhegaysan jiray sugaal cabdulla cumar wuxuu ahaa nin reer gaalkacyooda oo midug ku dhashay isagoo muxuu ahaa labaatan jir ka weyn ayuu ka soo tegey midug wuxuu ii sheegay inuu markuu soo baxayey oo awr soo gartay kabacdi wuxuu ahaa nin fan mawhibaa wata wuxuu ku biiray kooxo oo cayaaraha dhaqanka iyo waxaas cayaara oo suuqa ka cayaara kabacdi booliiska soomaaliyeed ayuu ku biiray wuxuu uga sii dhiga rogtay inuu kooxda heegan ee ciidanka booliiska soomaaliyeed uu muxuu ahaa xubin ka noqdo waxaan ka aqaanaa sugaal cabdulle ilaahay ha u naxariisto martii la jecel yahaana ilaahay ha ka dhigee qaybaha fanka uu ka kooban yahay shanta waaxood ee ugu muhiimsanba inuu nin khabiira ku yahay waa marka koowaada inuu yahay injineer ku wanaagsan dhinaca hal abuurka oo cabirka fariimaha oo u baahan yahay inuu tilmaamo yacni naqshadda uu u samaynayo sida ugu wanaagsan ee dadku u fahmi karaan injineer dhisi kara si sahlan oo loo fahmi karana u dhisi kara inuu yahay oo ahaa waxaadna ka garan kartaan injineernimadiisa farsamaysan xirfadaysan aqoontu ku dheehan tahay habka uu u gudbinayo messageska dadku ay u baahan yihiin oo kooban sidoo kale waa awoodda ugu weyn halabuurku fanka waxaa ku xiga dhinaca samaynta laxamada oo uu ah hal abuur kale oo si fiican u sameeya codadka waxa saddexaad ee u soo raaca waxa weeye tumidda muusiga oo waa nin kabanka aaladda kabanka la yidhahdo si wanaagsan u tuma allah u naxariistee xirfadiisa afraad oo ka khatarsan yacni oona uga horeeyo inta aan soo sheegay waa dhinaca actarka ama jiraaga abwaan cabdulaahi cismaan goore oo ah maareeyaha golaha murtida iyo wacyigelinta soomaaliyeed ee national theater ayaa waxa uu dhinaciisa ka tacsiyeeyey geerida allaha u naxariistay abwaan sugaal waxa uu ka waramay sidoo kale waxa uu ka yaqaanay iyo weliba shakhsiyaddiisii gaarka ahayd lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun cabdicasiisow abwaan sugaal cabdulla cumar shakhsiyaddiisu waxay ahayd nin saciima oo waddani ah oo damiir fiican oo haddii alla guran yahay cid kasta oo la kulantaahu ay sakadhargeyn oo jeclaysanayso waxau ahay nin jecel soomaalinimada iyo haddii alla guran yahay danta guud oo weligii aan wax kale ka hadlin oo aan ka fekerin oo aan ku mashquulin marka waxaan dhihi karnaa haddii alla guran yahay shaksi qaaliyow ahay laakiin ilaahay baa haddii alla guran yahay oobsaday bashar waliba waa dhibaan ballamo iyo geeridu qofna baaqan maaye allow buddiisa u nuuriyaan leeyahay
waa gartay allah u naxariisto intii aad ka taqaanay markii aad dib u xasuusato abwaan sugaal iyo taariikhdiisii iyo wakhtigii aad wada joogteen shakhsiyaddii aad taqaanay bal si fiican dhegaystayaasha ugu faahfaahay
cabdicasiis oo abwaan sugaal cabdulla cumar haddii alla kuron yahay kooxdii heegan ayuu ka mid ahay kooxda heegan ee booliska soomaaliyeed uu ka mid ahay abwaanada ugu waaweyn oo ahay markaa cabdi bashiir indhabuur allah u naxariistee laga reebo haddii alla kuuraya inta kale abwaanadii ugu fiicnaay iyuu ka mid ahay waxa uu sameeyey riwaayada badan oo ay aad ugu caansan tahay riwaayaddii magaala joogxuma la dhihi jiray gabayo badan heese badan haddii alla kuu roon yahay nin mucjisaana waa ahay oo mar abwaan u ahay oo haddii alla kuu roon yahay erayaduu samaynayay mar heesaa u ahay mar muusikiis u ahay mar jilaa u ahay abwaan sugaal allaha u naxariistee waxa uu ka mid ahaa haldoorka fanka soomaalida waxaana inta badan uu soo jeedin jiray maansooyin iyo suugaan wacyigelin ah taasi oo bulshada soomaaliyeed inta badan dhinaca wanaagga u jihaynaysay cabdilcasiis barrow v o a muqdisho